aad baad umahadsan tahay warbaahinta qayb ka mid a ayaa waxaa la sheegayaa inay qorayaan warar dheeraada oo ku saabsan in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka wadanka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarka iyo xubnihiisa golaha wasiirada iyo maamulka puntland ay soo saareen qodobo hordhaca oo ku saabsan kulamadii ugu dambeeyey oo ay ku lahaayeen magaalada garowe ee xarunta puntland kulamadaasina waxaa ka mid ahaa in caasimada baarlamanka dowladda federaalka soomaaliya laga dhigo magaalada garowe inkastoo warar rasmi ah oo xaqiiq ah oo arrimahaas ku saabsan aanu haynin ilaa iyo imika qayb ka mida ay qoreen sidoo kalena waxaa maanta magaalada garowe soo gaaray danjiraha dowlada turkiga u fadhiya wadanka soomaaliya isaga iyo xubno xafiiskiisa ka tirsan uu hogaaminayo danjiraha waxaa goobdhow kasoo dhaweeyey masuuliyada magaalada garowe ee xarunta puntland waxaana xaaa shir gaar oo saxaafadda ay dibadda ka joogto danjiraha iyo madaxweynaha puntland ay ku leeyihiin xarunta madaxtooyada ilaa iyo haddana saxaafadda lama warbaahin dheeraada oo ku saabsan ujeedada ugu yimid balse waxaa dhawaan la filayaa in madaxweynaha puntland iyo danjiraha dowladda turkiga ee wadanka soomaaliya inay saxaafadda goodhow la hadlaan